bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah awoo dali raalli ka noqdo aad warka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo safiirka dowladda talyaaniga u jooga dalka ayaa ka qayb galay munaasabada uu xilka kula wareegayay taliyaha cusub ee ciidamada talyaaniga ah ee soomaaliya ka caawiyo tababarada ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ayaa howlgal amniga lagu xaqiijinayo ka fuliyey deegaanno ka tirsan gobolka gedo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kulan looga hadlayay doorashada xildhibaanada baarlamaanka deegaanada doorashooy waa deegaan doorashadeedu tahay koonfur galbeed magaalada muqdisho waa magaalada baydhabo kula qaatay qaar ka mida waxgaradka madaxweyne ku-xigeenka ah dowlad goboleedka hiirshabeellena waxa uu sheegay in doorashada dowlad goboleedka hiirshabeelle wakhtigeeda ay ku dhici doonto akhbaraadka dibadda warka aad kula socon doontaan waxaa ka mid ah dowladaha azarbajaan iyo armeniya ayaa mar kale ku heshiiyey xabad joojin
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho waa subax axada taarikhduna waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo faahfaahsan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya dalkeenna soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabada uu xilkaa kula wareegayay taliyaha cusub ee ciidamada talyaaniga soomaaliya ka jooga kuwa oo tababarada ka caawiya ciidanka xoogga dalka faahfaahin warka ku saabsan ibraahim aadan maxamed ayaa sii ambaqaadaya munaasabadan ayaa waxaa xilka ku wareejiyey taliyihii ciidamada talyaaniga ah qaybta ka ah kuwa midowda yurub ee gacanta ka geysta tababarada ciidamada soomaaliya waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socday safaaradaha jooga soomaaliya ururka midowda yurub maamulka gobolka banaadir ururka haweenka qaranka gaashaanle sare liso ditori oo xilka wareejiyey ayaa ka sheekay xiriirka soomaaliya iyo talyaaniga isagoona ku tilmaamay xiriir soo jireen ah loona baahan yahay in lasii adkeeyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma caamir shaketi ayaa ugu mahad celisay ciidamada talyaaniga ee tababarada siiya ciidamada soomaaliya iyadoona sheegtay in wax weyn ay u qabteen horumarka iyo tallaabooyinka ciidamada xoogga dalka soomaaliya tababaradaasi ciidamada talyaaniga ama saraakiisha talyaanigu ay siiyaan safiirka dowladda talyaaniga u jooga soomaaliya roberto ayaa tilmaamay sababaha dhabta ay u joogaan soomaaliya isagoona ku tilmaamay in garab siiyaan ciidamada xoogga dalka tababaro wanaagsan ay uga hortagi karaan argagixisada shabaabna markaasi ay siiyaan ciidamada talyaaniga ayaa waxay qayb ka yihiin ciidamada midowda yurub ee dhinaca tababarada ka caawiya ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ibraahim aadan maxamed warbaahinta qaranka muqdisho
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaano ka tirsan gobolka gedo waxa ay ka sameeyeen deegaanadaasi waa qaybo ka mida gobolkaasi ee gedo axmed cumar munya ayaa sii faahfaahinaya warka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgalle ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada buurdhuwe ee gobolka gedo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkan ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada buurdhuwe islamarkaasna howlgalladooda ay ku baadigoobayeen kooxa argixisada al-shabaab saraakiisha waxa ay sheegeen in ay tageen dhowr tuulo oo kooxda argixisada al-shabaab ay ku dhibaateyn jireen dadka shacabka ah waxay sheegeen in ay howlgalladan ay sii socon doonaan oo lagu bacsanayo kooxaha argixisada al-shabaab
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen ayaa kulan looga hadlayay doorashada xildhibaanada baarlamaanka deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed waxa uu kula qaatay magaalada baydhabo qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta sidaaji sheekh isaaq oo baydhabo ku sugan ayaanu ka waraysan ibraanow aada umahadsan tahay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaraan maalmihii ugu dambeeyey waxaa kulamo uu la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka kulankii ugu dambeeyey waxa waxa uu la qaatay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya isagoona kala hadlay runtii arrimaha doorashooyinka iyo goobihii ay ka dhici lahaayeen madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa odayaasha dhaqanka kala hadlay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka doorka ay ku leeyihiin iyo sidii odayaasha dhaqanka ay ugu wada shaqeyn lahaayeen iyo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed sidii doorashooyinkaasi ay ugu dhici lahaayeen jawi nabdoon odayaasha dhaqanka ayaa waxay ballan qaadeen islamarkaasina ay soo jeediyeen in kaalintoodii iyo doorkooda ay ka ciyaari doonaan soo xulista xildhibaanada ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo loo cayimay inay ka dhacdo magaalada baydhabo iyo sidoo kale baraawe oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa odayaasha dhaqanka u ballan qaaday runtii inay marjaca ugu dambeeyay iyagu ay yihiin islamarkaasina talooyinka iyo wax kasta iyagu ay soo jeedinayaan uu ka dhagaysan doono islamarkaasina loo baahan yahay kaalintoodii waxa uu ahaa kulan runtii aada u ballaaran oo dhammaan odayaasha dhaqanka kasoo jeeda bay bakool iyo shabeellada hoose ee maamulka uu ka arrimiyo runtii waxaana uu kusoo dhammaaday kulankaasi guul sidoo kale madaxweyne cabdicasiis waxa uu kulula qaatay ururada bulshada rayidka oo iyaguna kaalin mugle ku leh soo xulista xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed sidaasi si lamid ah madaxweynuhu ahaa waxa uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashada ay ugu dhici lahayd jawi nadboon
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegay in doorashada dowlad goboleedkaasi haatan wakhtigeedu dhammaaday ay ku dhici doonto wakhtigeeda abuukar maxamed bacdile oo jawhar ku sugan ayaa waxaa ka waraysa warsoo saaraheen sida laga dareemaya caasimada dowlad goboleedka hirshabelle maamul sameynta baarlamaanka labaad ee hirshabelle ayaa magaalada joor waxaa dhawaan soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle cali cabdullaahi xuseen oo muddooyinka lasoo dhaafo ula shaqo u jooga caasimad dalka ee magaalada muqdisho madaxweyne ku-xigeenka markii uu soo gaaray caasimad dalka ayaa saxaafadda waxa uu weydiisay in doorashadii dowlad goboleedka hirshabelle waktigeeda ku dhacayso kadib markii ay suuqa soo galeen warku turkuteen oo sheegaya in dibada uu jiro madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in wadashyo aada u ballaaran uula yeeshay gurubka dhaqanka iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ay hoosta ka bahriiqeen in doorashada dowlad goboleedka hirshabelle waktigeeda ay ku dhacdo hase haatee waxa uu sheegay in ay jiraan dad aan doonin dhismaha dowlad goboleedka hirshabelle oo wada wararku turkuteen ah oo shacabka ay ku nuudjebinayaan hase ahaatee kooxahaasi wuxuu sheegay in laga guulaysanayo oo hirshabelle maamul ay raalli ka tahay ayna heshiis ku tahay dhowaan la dhisi doono madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in ay jiraan dad danangaara leh oo doonaya haddaysan ka mid noqonin hirshabelle oo aysan shacabkooda taageera ka haysan in aysan dhicin hirshabelle oo midaysan in la helo abuukar maxamed baacadle raadiyo muqdisho caasimada dowlad goboleedka hirshabelle magaalada jawhar
fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey qaybo ka mida gobollada dalka ayaa lagu soo warramayaa in ay sababtay in socodka waddada isku xirta muqdisho iyo baydhabo uu markaa hakad ku yimaado ama uu halis galo haddaba warbixin arrintaa ku saabsan muuse cismaan abtoob ayaa ka diyaariyey fataxadda webiga shabeelle oo saamayn xooggan ku yeelatay tuulooyin aad u fara badan ee hoostaga gobolka shabeellaha hoose ayaa gooyey waddada xidhiirisa muqdisho iyo baydhabo iyadoo biyuhu ay waddadu ka gooyeen buundada warmaxan waxaana kala go'an isu socodka dadka iyo gaadiidka fatahadan ayaa waxaa ka dhashay dhibaatooyina dhinaca nolosha iyo caafimaad darro dadka ku nool deegaanada shabeellaha hoose ayaa waxaa soo wajahaya gaajo macluul iyo cudurro ka dhashay fatahadda webiga shabeelle cabdi cali geedow oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warramaya saamaynta ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle
gaduuda isu bedela biyo xareedoo weliba ka bedel yihiin waayo wallahi dadka daawo ma lahay kashiinyeeri ma lahaysa olibo
halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaraadka gudaha ayaad dhegaysanayseen bal markaana qodobka warka dibadda ugu doorka roon dowladaha azerbaijaan iyo armeniya ayaa ku heshiiyey xabad joojin bilaabanaysay xalay saqdii dhexe dagaalka azerbaijaan iyo armeniya ee gaaray waa dalalka azerbaijaan iyo armeniya ayaa gaaray heshiis cusub oo xabad joojin ah xilli dambe oo sabtidii xalay taas oo ah iskudaygii labaad ee toddobaad gudihiis la doonayo in lagu qaboojiyo dagaalka saddexda asbuuc ka socday gobolka nagorno ee ay ku muransan yihiin labada dal xabad joojinta ayaa waxaa markaasi ay ku waa xabad joojinta ay ku heshiiyeen labada dhinac ayaa bilaabanaysa maanta oo ah siddeed iyo tobanka oktoobar maalin axada sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka armeniya ku dhawaaqista heshiiska ayaa imaanaya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ruushka zerjey lafrof uu qadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa waddamada waa wasiirada la dhigga ah ee waddamada azerbaijaan iyo armeniya zerjey lafrof iyo madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel marcon ayaa dhinacyada dagaalamay ugu baaqay in ay heshiiska xabad joojinta ah ay wada gaareen ay ilaaliyaan aroortii sabtida azerbaijaan iyo armeniya ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu ku soo qaaday weerar cusub oo markaa daandaansi ku ah taasoo haatan lagu warramayo in ay dib u sii shidayso rabshadaha ka aloosan gobolka lagu muransan yahay ee nagorno oo dagaalku uu ka bilowday dhowr toddobaad un ka hor baaqyada loo dirayo labadan waddan ee azerbaijaan iyo armeniya ee ku aadan in colaadda ay joojiyaan oo ay wadahadal ku dhammeeyaan waxyaabaha ay markaa kala tabanayaan ayaa is soo taraysay asbuucyadii ugu dambeeyey iyadoo dowladda ruushku ay tahay dowladda sida gaarka ah haatan ugu lugta leh xabad joojin in halkaa ay ka gaaraan labada dowladood iyadoo kulankii ka horreeyey ee xabad joojinta lagu gaaray asbuuc gudihiisa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka ruushka serji lafrof uu isagu garwadeen ka ahaa markaa waa hagaag dhegaystayaal warka subaxnimo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idil yahay waad ku mahadsantihiin dhegaysiga iyo la socodka warka